ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada buloburde qaraxa ayaa sidoo kale waxaa burbur xoog leh soo gaarsiiyey dhismihii garoonka xafiisyada iyo xayndaabkii garoonka gudoomiyaha degmada buulaburde axmed mahad nuur oo v o e da la hadlay ayaa al-shabaab ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada ka dhacay garoonka buulaburde wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay xilliga al-shabaab ay qarxiyeen garoonka waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolooyinka al-shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhisay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay sidaa daraaddeed anagu tagnay markaan tagnayna qarax kale oo yaalay gudaha markaasi meel motoorka hoostiisa yaalay ayaa motoorkii oo yar kamid ahaa oo soo jiiday soo jiiday kaas u soo jiidayay ayaa qarax kale u ka dhacay qaraxaas ayaa shanta qofood dhaawacay midkii soo jiiday ugu khalisanaa inta kale waa iska noolnool insha allahu tacaala
marka wax dhimashaa ma jiraa mase waa dhaawac oo keliya
maya wax dhimashaa ma jiraan wax dhimashaa ma jiraan dhaawac kaliya waa
garoonka aad sheegtay in al-shabaab ay burburiyeen sow ilaalo ma joogin
ilaal ilaaladaa joogtay ilaaladaa joogtay ilaaladii marka kulley waa ka dhuumaaysteen oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yani oo soo galay ay ka badneen sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay miciisii dhibka uu ku gaaray garoonka
marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la egyahay ma derbiga wareega ma qololkii aad ku shaqaynayseen xafiisyada ma highweyga maxay yahay dhibka meesha gaaray intuu la egyahay
qolku qolol cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabeeyey oo inay dadka ku nastaan markay sii baxayaan iyo markay soo galaan kulley weli laguma shaqaynin oo way cusbaayeen cidkii shaqaysina ma laha waxaa dhinaaya xarika jarkii baa dhina marka inta aanan xariga laga jarinin arrintan dhacday magarat
marka hadda garoonka ma ma shaqeynaya mase waxa waaye hawshii duulimaadka waa istaagay maya garoonka waa shaqeynaya maanta ayuu hakad galay sababta hakad ku galan waxa waaye iyadoo in baaritaankiini uu socday in dhibka dadka gaara baan diidayni sidaas daraaddeed diyaarada si oo cesho garoonkii loo hubiyo ammaankiisa
marka waxaa tidhi qarax xali lagu sameeyey iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen ma laga yaabaa in meelo kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale ay wax ka dhacaan
waxaa la baarayaaba taas waxaa la baarayaaba taaseba si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo ammaanka guud ee garoonka ayaa baaritaankan sii badino si meshii amaan marka kadib diyaaradu u fasaxno oo soo gasho marka dhibaato intee la egay ku tahay dadka degmada buulo burte in garoonkii ay ku shaqaysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo dhibaato intee la egay ku tahay wallahi waad dareemi kartaa dad safar ahaa oo musaafir saaka isu soo diyaariyey in yani ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaaradii ay noqoto yani waa dhibaato inteeda la eg waay qof walbaa dareemi kara qof walba safar ku talagalo safarkiisii oo meesha si nabad ugu tago ilah qof walba jecel yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buulaburte axmed mahad nuur oo u waramayey wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane